riboodkani soo gaaraya deegaanka gosha ee ka imanaya wuxuu sheegayaa inay jirto dhimato dhimasho labaatan qof gaadhaysa muddo wey gudihiisa oo uu dilaacay xanuunka shoobiyood ku dilaacay deegaankan hoos yimaada degmada jamaame muddadaas cisbitaalka kismaayo waxaa soo gaaray dad tiro badan oo boqoliyo googo gaadhaya xalay waxaa ku bareeyey konton iyo kow qof maanta inta timi ee soo gashay saaka riboodka ma hayo waxaa aada u liitaa imaatinka dadku sida ay ku iman karaan halkan oo gaadiidka iyo iyo iyo accessku aada buu u liitaa daawola-aan ba-an baana ka jirta deegaanka dhibaatadu ka dhacday wax facilities caafimaadkii kama jiraan sababtaasi waxay keentay muddo wey gudaheeda in la yidhaahdo labaatan qof baa dhimatay waa arrin aada iyo aada looga naxo meesha shuban biyoodkii hore oo ka dhacay kismaayo oo soo bilaabmay sebtembar laba kun iyo shan iyo tobankii ilaa hadeer tirada dadka lagu daaweeyey cisbitaalka kismaayo waa kun iyo sideed boqol iyo sagaashan iyo shan qof dadka ku dhintay kismaayana toddobiyo toban qof weeye oo badidoodu banaanka ku dhintay cisbitaalka banaankiisa hadda tirada wiigan gudihiisa la sheegayo xanuunkan cusuba ka dilaacay gosha baa aada uga dhimasho badan muddada intaa le kii socday ee wakhtigaa dheer ahaa waxaana keenaya sababta waxa weeye facilities caafimaad iyo wax la tacaalo caafimaad wax ka qaban karaa ma joogaan deegaan waayahay dadku ma shuban biyood ayay u dhimanayaan mise xanuuno kale ayaa jira xanuunka hadeerto weli lama xaqiijin waxa uu yahay laakiin waxaanu ugu yeedhi karnaa inuu yahay shuban biyood samballo baa la qaadaa marka la rabo in la ogaado xanuunka la xaqiijiyo xaaladiisa samballadii waa la qaaday oo waa la diyaariyey weli ma gaarin dhibiryoojo dhibiryoojo baa soo baadha marka dhibiryoojo soo xaqiijiso oo ay xanuunka noociisa sheegto baan anagu sheegi karnaa waxa uu yahay laakiin ilaa hadeer waxa aanu ugu yeedhi karnay loo yaqaana shuban biyood sidee ku xaqiijiseen oo aada ugu yeehaysaan shuban biyood maadaama weli aydan xaqiijinin cudurkan waxa uu yahay dadku ay u dhimanayaan waxaan ugu yeedhaynaa haddii aan shaybaar inta la geeyo xanuunkan la eegin waxa uu yahay oo markaa natiijadiisu aynu soo bixin deegaanada ay dadka ku dhinteen waa halkee halkee ayay u badan yihiin meelaha dadka ay ku dhimanayaan waxay u badan yihiin tuulooyinka la yidhaahdo migwa tuulada la yidhahda ugu weyn masagarow baa jirta bandarjadiid baa jira loovi baa jirta coban baa jira intaasba dhibashada way ka jirtaa dadkoodii xanuunsaday ee xanuunka ku dhacay qaar ka mid yihiin isbitaalka yaala maxaad ka qabateen idinku maadaama wasaaradda caafimaadka jubbaland aad tihiin wallaahi anagu waxaanu qabanay wax fiican oo dadkii dee halkaas kusoo xanuunsaday halkan la keenay waad soo aragteen idinka soo booqday oo isbitaalka waa kuwa yaalla waa lala tacaalay kuwo badan oo kamidii hadda way roonaadeen way ka baxeen isbitaalka kuwo kalena isbitaalka yaallaan isbitaalka markay yaadaan waxay helaan daawo waxay helaan cuntadii waxay helaan in la keergareeyo oo qofka lala socdo lala tacaalo xanuunkiisa markuu ladnaadana banaankaan uga saaran lakiin dhibaatada jirta waxa weeye dadku waxay ka imanayaan xaggaa iyaga oo xanuunsanaya dadku waa dad baahi badan qaba oo dhulka shaqo kama jirto waa dad aada u u fakri ah marka waxay u baahan yihiin wax badan oo taageera inay helaan